xabashida itoobiya ayaa waxa ay sheegeen inay cadow u arkaan cid weliba ka hor istaagta damacooda badda soomaaliya xukuumadda addisababa ayaa shaaca ka qaaday inay ka digayso in laga hor istaago rabitaankeeda badda cas waxay tilmaamtay inay u aragto dadka diidan arrinkaas kuwa khatar ku ah amnigeeda qaranka sida warbaahinta gudaha itoobiya uu sheegay agaasimaha fulinta ee machadka arrimaha dibadda itoobiya jacfar bedro bedro wuxuu intaas ku daray dhaqaalaha iyo horumarka itoobiya inuu ku tiirsan yahay boqolkiiba boqol baddacas wuxuuna yidhi itoobiya waxay qayb ka tahay baddacas waxayna ku tiirsan tahay marinkan muhiimka ah ee ganacsiga adduunka itoobiya ayaa doonaysa inay saldhig ciidan badda ah ka qabsato baddacas kadib is-afgarad ay ka saxiixatay hogaamiyaha somalilan muuse biixi